bismillahi raxmaan raxiim waan ku dhowahay garow online aad baa umahadsantihiin runtiina waan ku faraxsannahay natiijada aan ka gaarnay tartankii wasaaradda waxbarashada iyo tacliimta sare ee imtixaankii shahaadiga ahaa aad baan uga faraxsannahay waxaan u hambalyeynaya ardada guud ahaan puntland gaar ahaan boosaaso public maamulka macalimiinta iyo runtii waalidiinta dhammaan waxaan leeyahay hambalyo guushaasna dee maa tiim ugu horreysay horey baanu guulo badan uga soo hoynay tartanka waxsaaradda waxbarashada iyo tacliimta sare waanu ku faraxsannahay waxaan rajeynaya insha allah inaan sii joogteen haddii ilaha yidhaahdo
bismillahi raxmaan raxiim walaal waa dhowahay ma fogi kaalintan wax annaga hadda nagu cusub maaha sanadkii hore ayuu iskoolku kaalinta saddexaad oo puntland galay sanadkana waa filayna insha allahu tacaala inuu kaalintaa galo waxaa keliya cusub waxay tahay sanadkan waxaan ku leenahay tobanka ardayda ugu sarreeya puntland laba arday halkii sanadkii hore hal arday aan ku lahayn marka aad baan ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan ardayda reer puntland oo maanta natiijada loo soo dhejiyey waxaan kaloo u hambalyeynaya ardayda tobanka ugu sarreeya galay puntland waxaan kaloo usii hambalyeynaya si gaara ardadaydii kaalintaas soo galay oo iskoolkoodii matalayay aad bay u mahadsan yihiin dhammaan reer puntland oo dhanna waa ugu bashaaraynaya natiijada soo baxday insha allahu tacaala wixii caqabadu jirana in la xaliyo ayaan rajaynayna insha allahu tacaala alraxmaan raxiim magacay waxle cali jaamac ciise waxaan ahay maamul kaxeenka dugsiga sare alwaaxa marka koowaad waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo guud ahaan ardayda baastay ee reer puntland gaar ahaan ardayda kabtanka ama tobanka arday ee ugu sarreeya ardayda puntland ee kaalinta koowaad ilaa kaalinta inaad galay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waa sugaynay runtii natiijo inay puntland kaalimo fiican geli doonaan ardayduna runtii sida loo sheegay sanadka aad iyo aad bay u fiicnaayeen oo maadooyinkooda aad bay u sarreeyeen mar labaad waxaan u hambaleynayaa cumar oo ka mid ah ardada dugsiga sare ee alwaaxa galayna kaalinta shanaad waxaan leeyahay cumar waan ku suganay aad iyo aad baan u mahadsantahay hambalyo hambalyo ayaan ku leeyahay iskuulka alwaaxa waa la socotaana wuxuu ka mid yahay iskoolada runtii aadka iyo aadka qaangaarka u ah oo ka mid ah iskoolada aadka waxa weeye ugu sarreeya wasaaradda waxbarashada dhinaca itixaamaadka walow maanta uusan kaalinta koowaad gelin laakiin waxa weeye dee maalmo badan buu soo geliyay kaalinta koowaad dhinaca beformasiga iyo dhinaca ardayga labadaba laakiin maanta waxaan ku jirnaa kaalinta shanaad runtiina waa alle subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan waana saxoo tartanku maalinba meel ay ka gelaysa laakiin inaada ka harna ayaa muhiima aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu kaalinta shanaad gallo runtii oo iskoolada aan u banayno kaalimaha koowaad iyo saddexaad iyo maadaama ay sanadka iskoollo cusub ay kusoo biireen kaalimaha aad iyo aad baan usoo dhaweynayna waan u hambalyeynayaa ardada dugsiga sare alwaaxa waxaa le hambalyo hambalyo waxaan mar marka labaad iyo mar saddexaad ku sicinaya cumar oo ka mid ah ardayda dugsiga sare alwaaxa kaalinta shanaad galay aad iyo aad buu mahadsanaya runtii hambalyo hambalyo ayaan leeyahay ardayda guud ahaan puntland iyo macalimiinta iyo maamulayaasha iyo wasaaradda waxbarashada iyo arawada ku dhaweeyeen waxaan leeyahay hambalyo maadaama maanta imtixaankii shaayey bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin suma salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin ma bacd ilaahay mahad iska leh anigu waxaan ka socdaa dugsiga sare muntada qarlo madaxa arrimaha ardayda magacay waa cumar cali faarax runtii dugsiga muntada qarlo iyo dhammaan iskuulaad kale oo qardhaba waxay ka soo hoyeen guul aad u weyn iskuulka qardho muntada qardho wuxuu ka galay kaalinta shanaad xagga barformansiga iskuulaadka tayadooda sidoo kale wuxuu ku lahaa labada arday ugu sarreeya tobanka arday ugu sarreeya wuxuu ku lahaa laba arday ardayga lixaad iyo ardayga sagaalaad cabdirasaaq warsame cusmaan iyo faarax yuusuf ciise hambalyo baan lehay labada arday juhdiga dadaalka ay bixiyeen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa macalimiintii juhdiga badan iyo dadaalka badan kusoo bixiyey ardaydii suurtageliyey inuu iskuulka guushaa weyn soo hooyo waalidiintii sidoo kale waxaan u mahad celinaya wasaaradda waxbarashada iyo tacliimta sare puntland oo si habsami leh oo qurux badan oo cadaalad ku jirto imtixaanka u maamushay waxaan kaloo u mahad celinayaa bahda saxaafadda sida quruxda badan oo wanaagsan ay u tabinaayeen waxaan leeyahay guul weyn baa gaadheen insha allah waxaan rajaynaya halkaas oo laga sii wado aad iyo aad waa mahadsantiin